walaale magacayga waa cabdilaahi jooga suuqa gaar ahaan dabaqa caanaha dhaqaalaha hoos u dhacay waxaa horta sababta ugu weyn waxaa le dawladda waxaa u sababaynayaa dawladda canshuur waxay kusoo rigtay indhala-aan ah ganacsatada iyo ganacsatadiina eh, waxay la tartamayaan waxa weeye waa ganacsato kale oo dekedo kale ku xiran oo ka qiimo jaban hantidooda marka boosaasu markaa si u fiirisa lacagtiyo dawladdiiyona waxay soo samaysatay shilin soomaali faalsi ah ummadii lacagteedii way ku dhacday doolarkii way xaraysatay soomaali keliya soomaaliga maanta hadda wuxuu marayaa soddon iyo lix kun hadda ganac ganacsiga yaraadhan hadeer wuu iska xirmay adduunkana waxaa la dhisay waxa weeye waa ganacsiga yar baa lasoo dhisaa sandaqadihii hadeer oo laamiga ku taagsanaa waa la baadiiyey dadkiina waxba looma qaban meelay ku ganacsadaan looma samaynin dagaalaa laga dhigay hadda ganacsigii meesha kasoo bixi lahaa dhaqaalihii kasoo bixi lahaa dawladda ma wafahansanaba waxa weeye dadka eh, waxaa la geliyaa dhaqaalaa la siiyaa eh, dadkaas oo kale hantiyaa lagu beeraa waxaa la siiyaa waa la garab qabtaa si wadanka dhaqaalihiisa kor ugu soo kordho waxay kaloo samaysay controolka waxay fadhiisatay askar qofkii ganacsadiya oo halkaa imaana ka ganacsanaya waxay leeyihiin xaggee u socotaa yaa damaanad ka ah? war mayaa meeshan ganacsiga ugu socdaaya hantiyaa haystaa inaa wax soo iibsa dadka kale gaari markuu soo iibsanayo waa inuu damaanad helaa qofkii magacaygu waa jawaahir maxamed cali cabdiradan waa laanta hawada miisaaniyaddii hoos u dhacday aniga fikirkayga haddaan ka dhiibto waxaan isleeyahay yacni xakameyn baan jirin iyo la xisaabtan midna tan labaad ganacsatada waa lagu takrifalay ganacsatadu waxa waaye dalku waxay u yihiin iftiin haddii markay wax soo dejiyaanna la canshuuro markay wixii dhulka dejiyaanna goobihii ay alaabta geeyeen haddana mar labaad lagu canshuuro waa caqabad hadda somalilantaas nagu dhow kama dhacda arrimahaas waxa kaliya oo anagana anagina dhaqaale burburinta nagu sameey dalkan dhaqaale burburinta ku sameynaya waxa waaye maxay isla waxaan waxaan jirin fikir yacni la xisaabtan oo canshuurta canshuurta waxaa fiican hal mar in badeecada la canshuuro si dadku ay maxay tiri wax u fahmaan dalka dhaqaalo u yeesho taasna waxaan isleeyahay xasan oo kama muuqato walaal maxan waa maxamuud cabdisalaam faarax oo jooga magaalada garowe walaal walaal annaga waxaa usoo weynaynaa miisaaniyadda inay hoos u dhacdo maamulka oo shaqo xumo iyo musuq maasuq corruption ka jira wasaaradda maaliyadda hadda waa ka hooyadii hooyadii suuqa caanaha caanaha ku gadaysa loo cafi maayo cashuurta albaabadii baa lagala baxaya dadka musuq maasuq iyo xasan loo soo weyna walaal maya weyne ka saraf yaraaho boosaaso hoos u dhaca ku imaaday maali macnaha miisaaniyada dowladda puntland runtii anigu horta haddaan fiiriyo wasaaradda maaliyaddu caqabado badan iyo dee wax soo food saaray bay sheegtayoo oo ay ugu weyn tahay kuwii mudug ninkii mudug xisaabyihii iyo dee hanti iyo wax lala goosta iyo musuq maasuq iyo xun bay iyagu daa ka cudur daarteen anagu haddaan shacabka nahayna dee waxaan fiirinaynaa waxaa naga dhiman iyo sida aan kala nahay magaalada booso oo meeshii ganacsiga ahayd ee la rabay inay dawladda meeshu ugu badatay ay kasoo gasho waa taa degadeenu dee layna ka haysto wax kasoo degayo wax kale waa dooniyu halka ku gubanayaan oo ay soo xiran karin marka wallahi runtii hoose dawladda in mar walba eeda la saar ma fiicnay laakiin waxaa fiicnay dawladdu inay shacabka hoos u fiiriso ay fiiriso waxa ka jira sarifkiiba hawadaa maraya cunadiiba hawadaa maraysa marka wallahi anigu dee waktigoodii baa gabagaba siiya waan filaya haddii octoobar ugu dambeyso dee kala fadhi dambena ma jiro waxay ansixinayaan iyo wax kaleba marka anigu shacabka reer boosaasood ama kulli reer puntlandba meesha ay ku dambeynayaan ilaahay horta inoo sakhiro waa sidii maamud jawaahir sheegtay runtii wallahi miisaaniyada puntland hadda ay sheegayaan waxaa intaasoo kun baa dib hoos u dhacday de ama khasaartay ayagoo isa ku jirin waa saa sheegtay iskuuladii caafimi caafimaadkii iyo laamiyaashii iyo dee intii la rabay inay dawladdu wax ka qabato hadiise meesha ka baxeen oo iyadii hoos u dhacday waa caqabado kale walaahi